markii aanu socodkeyna arinta maamul sumaynta xeebeeda waxaa lagu wareejiyey oo gacanta loo geliyay odayaasha dhaqanka shirkaa damaanta laga furay janaayo laba iyo tobankeeda oo madaxweynaha uu daha furo fayskiisii hadacsanaanta ahaa uu ka bixi doono insha allah maya insha allah waxaan rajaynayaa qof walba wuxuu ku qanci doonaa markii wanaaga shirka oo la arko iyo cadaalada laga rabo shirka inuu ku dhaqaaqo marka waxaan rajaynayaa wasiirkii arrimaha gudaha ayaa gobolka hiiraan kusii dambeeye in ogaafka iyo iyo odayaasha kaleo laga dhiman ay lagu soo qancin doono insha allah